maamulka degmada balcad iyo weliba wasada afrey munaasabada tartanka qur-aanka kariimka ee qoolka eebooy oo ku qayb galeen in ku badan afartan arday oona iska jiraan gabdhiyo kurey walibana tartankan u siiya kilamaad ee laka goboda degmada waliba munaasabada goobroog ku hayay waalidiin culamo macalimiin odayaalka dhaqanka mas-uuliyiinta degmada iyo marti sharaf kale inka horeen waliba munaasabada ku hadaleen ahaana kumid ee culummada waana qayb ku hayeen guddigan hil saaran tartanka qur-aanka kariimka ee degmada balcad ku dareera waxaa la yidhahdaa waqti gaaban qorahdiisana gaaban insha allahu tacaalaa barnaamijkaan u imaanay maanta inta waa musaabaqada qur-aanka kariimka ah marka insha allahu tacaalaa annagana mas-uuliyad baa nala saaray ilaahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa mas-uuliyaddaas kuwii ka soo baxa ilaahi subxaana wa tacaala inuu naga dhigo ardada kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala mucjiska ay ku tartamaysana ilaahi subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay inuu fududeeyo
uma waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada oo ugu horreeya guddoomiyaha iyo howlwadeennada oo runtii ayaguna taabageliyey oo ka shaqeeyey in qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa lagu tartamo uma waxaan u mahad celinaynaa guddigii iyaguna macallimiinta ka tirsanay ee iyaguna arrintan isu soo xil saaray ee runta inay qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala kor u qaadaan go-aansaday kabacdina ardayda la rabo insha allahu tacaala maanta inay tartamaan iyo waalidiintii soo tarbiyaysay iyo ku soo dadaashay waxaana leenahay hanii'an liljamiic insha allahu tacaala maanta waxaa sharafi ah xafladda mid ugu qeyrka badneed ugu sharafta badneed ugu qiimaha badneed anaa kasoo qayb galo anigoo ku hadlaaya bahda dhallinyarada degmada balcad sharafeyna ay tahay inaan kasoo qayb galo xafladdan quruxda badan ay taabgelinayaan maamulka degmada balcad runtii waa umaad celihaynaa maamulka degmada siduu u garab taagan yahay maxaandhihi jiray kalimaadka allah subxaana wa tacaala waxaan rajayhaynaa hadduu ilaa yaraa in sanad walba insha allahu tacaala oo inuu qabsami doono hadduu ilaa yaraa dhinaga kale guddoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada balcad iyo waliba usi sharaxaad ku biyey ujeedkiiyo muhiimadda lakuleyay tartanku oyo an gobodeen ardayda walku bardaas degmada salaan ka bacdi awalan laha maaskar subxaanahu wa tacaalaa oo noo suurtageliyey maanta in aan furno waxyaabihii ugu khayrka badnaa fi dunya waalaakhira oo ugu horeeyo ugu horeyso musaabiqatu alqur'aani alkariim oo taabagelilayo maamulka degmada balcad oo ugu horeeyo guddoomiyaha degmada balcad insha allahu tacaalaa waxa lagu tartamo waxaa ugu khayr badan kalaamu rabulcaalamiin waayo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu leeyahay ardayga hadda nagu dul akhriyey aayadaha qur'aanka kariimka wa yowma yacadu daalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytanii attakadtu maca arasuuli sabiila yaa weylataa laytanii lam attaqid fulaanan khaliila laqad adallanii can idikri bacda id jaa'anii wa kaana ashaytaanu lilinsaani khaduula waqaala arasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakaduu hada alqur'aana mahjuura ayadahaas waxay ka mid yihiin daalimka shalay dintitiisa uu ku shalaynaayo rabbiyow marka maalintii la gaaro khiyaamaha shalaay ay shalaanayaan dadka qur'aankaas ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa ka hijrooda tan way beeta sanadkii lamaad ee maamulka degmada balcad usa ardayda angowda u dartaan qur-aanka kariimka ee horeynin ku jarna degmada aqabada jara daraadiyo